jasiiradda koyama waa jasiirad dhacda gobolka jubbada hoose taasoo qiyaastii 45 kiilomitir jihada koonfur galbeed kaga beegan magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose jasiiradda koyama ayaa waxaa hadda ku nool ku dhowaad 20 qoys kuwaasoo ay noloshoodu ku tiirsan tahay kalluumeysiga badda taasoo ay subax kasta tobannaan ka mid ah bulshada jasiiraddu ay u shaqo tagaan badda si ay usoo jilaabtaan haddaba qaar ka mid ah kalluumeysatada jasiiradda koyama ee gobolka jubbada hoose oo ku guda jira shaqo maalmeedkooda ah ayaan ka wareysanay shaqadooda iyo sida ay noloshooda uga maareeyaan kalluumeysiga koyaaman joogaa badda iska shaqeeya jariifa iska dhiga argoosta iyo libaaxa iyo quwayaal hadda maanta baddaan tegni quwa ayaa helni hadda waa qalinaa xeebtaan joognaa dadka loo qaybinaya magaalada koyaamo saasoo shaqadeyna shaqa kale maba haysaninbo anaka badale badalaan ku shaqeynaa maxaa- maya friila loo siiya sababta waxa waaye anaka meesha koyaamo dad yar baa joogna waa jasiira yaris waay marka waxaa helno dadka waa la iska siiyaa lebis waa la qaybiyaa oo bilaash ah maya waxa waaye bakti nasiib waaye marmar waa helaysaa mar saddex maalmood ama afar maalmood dhan kuwaa cunaysaa marmarna waxa waaye sana eh, magacees usbuuc dhan ma helaysid saasoo marmarna laga helaa macnaha hata jariifa la kii waduun waa la diiday jariifa waa la diiday annaga le waa shaqo la'aan hore iyo hadda isku mid maa hore wax badan jariifa u haysta laakiin hadda jariifa ma hayo dhibta dhibta jariifa la waa la diiday jariifada waa la diiday sababta loo diiday wallaahi ma ogi qof kale oo sheegay malaay oo la dilahay waxaas wareerka laakiin alxamdulilah annaga kusayle waaye waa qusaay waa bixinaay waa waa waa helaa saddex kiilo ama laba kiilo ama hal kiilo alxamdulilah xilligan badda eber waaye waxa la'aan baa dhacay sii hore maaha sii hore wax walba laga saari jiray libaax argoosto qubo laakiin hadda argoosto baa la waaye adi laba maalmood saddex maalmooda tegaysaa laba xabo laa helaysaa ama saddex xabo bis waagaas horena waxaa waxaa gelin jirtay labaatan iyo shan kiilo soddon kiilo afartan kiilo ilaa konton waa heli jiray